shiidiko kondhaambiyoodka ee wasaaradda waraabka iyo biyo ku hirgeli doonta deegaanka boodle ee gobolka gabiley iyo weybawsa kuwada dhaansada doonana bulshada deegaankaas iyo tuulooyinka hoosgoyow maadaama deegaanka ku jarta biyiyaro eedan baxsan goobta shiidikowka weyba goobroog ku hayay maamulka gobolka gabiley odayaalka dhaqanka deegaanka mas-uuliyiinta wasaaradda waraabka iyo biyo ee somalilan mas-uuliyiinta wasaaradda qorsheynta qaranka somalilan iyo qaybo shalduwan ee bulshada qayboogii shalduwanaya ee mas-uuliyiinta ee ku qaybgalayay shiidikowka dhaambiyoodku iyo weybaasiyeedeen ku hadlena muhiimadii ujeedka laku leeyay hirgelintiis waxa weeyaan mar haddii dowladda maanta maxaa dhahdaa talada qabatay ay dhaqaajisay hawshii muddadaa soo socotay ay keentay horta waan u mahadnaqaynaa maadaama degaankan ka soo jeednay jifa ahaan ay heshay biyo waxaana mahaddaa iskalean u mahad celinaynaa dowladda mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo wasiirada horkacayaan waxaan leenahay dee waxaan leenahay waa madaxweyne abaalka yaqaan in badan hadday dadka degaankani ka cawdeen biyo la-aan waxaan leenahay mashaariicii weysdaba joogaan gabiley wax biyo u dhexeeya may jirin bariga marka loo dhaqaaqana waa kadaalika wey si aawadeed wax weyn bay ka tari doontaa dadka degaankana waxaanu leenahay marshuucaasi waa marshuuc weyn waa marshuuc danguuda ummaddu ka dhexeeya waxaa laydinka baahan yahay berri kamaama ku dhammaado inkastoo munaasabadda furudda aan ka hadli doono haddana inaad isku diyaarisaano inaad idinku ka faaidaysataan ummadda kan laguga faa'iidaysataan maxamed cabdilaahi ciro waxqabadkii koowaad ee laga qabto in maanta dhaam laga dhagax dhigayo deegaanka boodley ay xukunto mahad weyn iyo farxad bay noo tahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxqabadkii aad ballan qaadeen aad iyo aad halkan madane wasiirka wasaaradda biyaha waxaan leenahay waxaa halkan ka dhacay deegaankan gebileba ugu sokaysa iyo geed ballaadh wax ka sokeeyaa ma jiro
sharaf weyn bay noo tahay maanta ka wasaarad ahaan in gobolka gabiley dhaamkii koowaad muddo aan saddex bilood dhammayn in laga dhagax dhigo lana bilaabayo weliba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadaalkaasi ugu jirta kolley maanta ayay nasiib u heshay in deegaankani uu helo dhaam waxqabadkuna kolley waa sii socon doonaayo dee dhaamkan ku ekaan maaye iyadoo aan uga bixi doono madaxda wasaaradda in qorshayaasha wasaaradda ay ka leedahay deegaanka leygan haddaan in yar ka warramo wuxuu qaadi doonaa lixdan kun oo foosto wax ku dhow waxa u dhammaystiran dhammaan agabkii balli uu lahaa bac baa la dhigi doonaa jiyomimbarin balastic shiid si uuna biyaha aan u liqin taar baa lagu xidhayaa xoolaha iyo dadku bannaankay ka cabbayaan dararkii xoolaha ku yaalla musiibadda dhagaxdhigga ah ee dhaambiyoodka deegaanka ama tuulada boodley degsiimada dhagaxya cad ee deegaanka qadowga ee degmada gabiley runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay dhammaanteen farxad bay noo tahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay mashruucan dhagaxdhigga ah ee laga maalgelinayo mashruuca barwaaqo ee baanka adduunku uu ku caawiyey dowladda somalilan ee ay hogaamiso wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasaaradda biyuhu runtii dhammaanteen sharaf bay noo tahay laakiin maanta mashruucani waa mashruuc ku suntan waxqabadka boqolka maalmood ugu horreeya doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi wasiir abibakar iyo wasiir kaltuunna ay nasiib u yeesheen inay maanta dhagax dhigaan runtii aniga farxad gaara bay ii tahay muxuu ahaa in deegaankii degmadu maamulaysa maanta laga dhex dhigaya dhaamkan shalay toole anigoo xildhibaana baan anigoo cabdikariim wada soconnaa halkan nimidno saytka eegayna marka maanta haddana anigoo maayara in deegaankan aanu dhagax dhigayno oo dhaamka ka dhagax dhigayna runtii sharaf bay noota magaalada gibile laftirkeeda wasiir biyo qadhaar baa lagu cabaa marka waa inaad qorshaha ku darsato iyadoona siay biyo macaan ay u heli lahayd haddii aladha annaguna annagoo ka dowlad hoose ahaan diyaar u ah aan ballan qaadaya m c h ka muxuu ahaayey boodley inaanu sanadkan dhisna haddii maadaama deegaanadan bilaa biyaha inta badan ahaa dhaambiyoodkuun laku hirgeliyi doona deegaanka boodla ee gobolka gabiley iyo weyba uusanagada doona kuwa fursado muhiime kuwada helo doonaan bulshada deegaankaas